wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan wadatashi iyo wacyigelinta bulshada gogolxaarka gedi socodka dhismaha golayaasha degmada kismaayo kulanka ayaa waxaa looga hadlayay sidii loo horgelin lahaa hanaanka dhismayaasha golayaasha degmooyinka jubbaland madasha ayaa waxaa kasoo qaybgalay guddoomiyaasha degmada ururada haweenka dhalinyaro odayaasha dhaqanka jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada agaasimaha waaxda dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa waxauu ka warbixiyey waxyaabaha uu ku saabsan yahay kulanka
maanta waxaan u madalsannahay barnaamij muhiim ah barnaamijkaasoo ku saabsan waxa loo yaqaano golaha deegaanka maanta waxaan u madalsannahay la tashi bulsho iyo gogol xaar loo gogol xaarayo barnaamijkaas asaga ah oo lagu magacaabo district council formations siaad ogtihiinba jubbaland waxaan aada uga hooseynaa dhistaanka golaha deegaanka waxay noo dhisneyd toddobiiy toban oo degmo oon leenahay jubbaland hal degmaha noo dhisneyd ee afmadow ee jubbada hoose taasna mandeedkeedii hadda wuu dhammaaday oo mandeed hadda ay ku shaqaynayaan tiimkaas ma jiro sidaas daraaddeed waxay la mid yihiin maanta kuwii horay aan lahayn gola deegaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u-heshisiinta jubbaland ayadoo wakiil ka ah xukuumadda iyo dowladda jubbalandba ayay waxay garwaaqsatay in la dhiso waktigeeda in la joogo golaha deegaanka alxamdulilah shaqooyin badan bay wasaaradda ku guuleystay oo qabatay gogol xaarka degmooyin badan baan ka soo qabanay dhammaanna la doonayo in laga qabto inta la gaari karo markii laga reebo middle jubba ama jubbada dhexe ee afartaas degmo markii laga reebo inta kale ayaa la doonayaa inaan ka sameyno gogol xaarkaas iyo sidoo kale golaha deegaanka sanadkan hadduu ilaaha yahay